galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa sabti sagaal iyo labaatanka bisha oktoobar sannadka labada kun iyo laba iyo labaatanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeenna v o e somaali com saacadduna haatan afrikada bari waa afartii galabnimo galabta ee wararka v o e waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daandure qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddana galabta iyo wararka v o e waxaa ka mid ah weerar qaraxyo ku bilowday oo maanta lagu qaaday xarunta wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya ee magaalada muqdisho qaraxyo ayaa ka dhacay xarunta wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka ee soomaaliya oo ku taalla laamiyaraha isgoyska soobe ee degmada hodan ee magaalada muqdisho dhimasho iyo dhaawac ayay qaraxyadaasi geysteen waxaana shacabka muqdisho iminka ay aad u arkayaan dhibaatooyin xanuun leh oo maanta mar kale soo wajahay iyadoo qaraxyadaasi ay dhaceen xilli magaalada muqdisho maanta uu ka dhacayo shir looga hadlayay arrimaha la xidhiidha fikirka xagjirka ah iyo la dagaalanka al-shabaab oo ay madaxda sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya soo qabanqaabiyeen
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan afar iyo toban urur siyaasadeed ee somalilan ayaa maanta isu soo baxyada taageerayaashooda ku soo bandhigay magaalada eregaabo dhacdooyinka toddobaadka hambalyada iyo heesaa iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka hore isku soo dhowaada warkii dunida wararka aan ka helino magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax xoogan maanta uu ka dhacay agagaarka isgoyska zoobe wararka qaar ayaa sheegaya in qaraxaasi kadib ay maleeshiyaad gudaha u galeen xarunta wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya weerarkaasi oo weli socda ayaa la sheegayaa in uu ka dhashay khasaare nafeed inkastoo aysan weli mas-uuliinta iyo saraakiisha booliiskuba aanay ka hadlin dadka magaalada muqdisho ayaa ku waramaya in dhawaqa qaraxa ah ay ka maqleen inta badan qaybaha magaalada wararka ayaa hadda sheegaya in rasaas ay ka socoto agagaarka goobta qaraxu uu ka dhacay qaraxan iyo weerarkan ayaa imanaya iyadoo maanta magaalada muqdisho uu ku soo gebagaboobay shir looga hadlayay arrimaha xagjirka kaasoo gunaanadkiisa la ysku raacay in al-shabaab loogu yeero khawaarij shirkaasi waxaa soo xiray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaana ku sugnaa madaxda maamul goboleedyada dhegeystayaal faahfaahinta weerarka muqdisho ka socda waxaad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna warka kadib madaxweynaha dalka ukrain volodimir zeloniski ayaa khudbadiisii maalinha ahayd ku sheegay shalay in maamulada ruushka ee dhulka ukrain ay burburinayaan nidaamyada daryeelka caafimaadka ee gobolada zelonski waxa uu sheegay in kuwa qabsaday dhulalka ay go-aansadeen in ay xiraan xarumaha caafimaadka ee magaalooyinka ay qaataan qalabka ambalansyada iyo wax walba iyaga oo cadaadis saaray dhakhaatiirta weli ku harsan aagagaasi la qabsaday si ay markaasi ugu guuraan dhulka ruushka madaxweynaha ukrain waxa uu sheegay in ruushka gobolka kherson uu u rogay meel aan ilbaxnimo lahayn iyadoo aan laga helin waxyaabaha daruuriga ah oo inta badan laga helo dalalka adduunka waxaana uu sheegay in ka hor imaatanka ruushka gobolka sida dhammaan gobollada kale ee ukrain uu ahaa mid gebi ahaan caadi ahaa oo leh ammaan damaanad qaad nololeed iyo adeegyada bulshada madaxweynaha dalka jarmalka stenmeyer ayaa waxa uu ka digayaa in dalkiisa iyo guud ahaanba qaaradda yuruba ay kusoo fuul leeyihiin sannado aada u adag madaxweynaha ayaa khudbad uu jeediyo ku sheegay in dagaalka ukrain dalkiisa uu horseeday dhibaatooyinkii ugu daraa ee suu fuul saaratan iyo wixii ka dambeeyey markii dib ay u madoobeenna labada qeybood ee jarmalku ahaa madaxweynaha ayaa meelaha uu tilmaamay ee dagaalka gureen saameynta uu ku yeeshay ayaa waxa ay yihiin tamarta oo qaaliga heerka nolosha ah oo sarreysa iyo weliba heerka saboolnimada oo kordhay dhinaca kale madaxweynaha jarmalka waxa uu muujiyey sida dalkiisu ay uga go-an tahay in uu garab istaago dalkaas ukrain iyo weliba gaashaanbuurta neto iyo midowda yurub warkiina dhegeystayaal waa naga intaas galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in weerar ku bilowday qaraxyo lagu qaaday xarunta wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda soomaaliya xarunta ayaa ku taala inta u dhexaysa isgoosyada zobe iyo banaadir waxaa lasoo sheegayaa dhimasho iyo dhaawac wariyaha v o a cabdicasiis barrow ayaa haatan toos ugu jira khadka telefoonka maalin wanaagsan cabdicasiis barrow maxaa faahfaahina oo aada naga siin karaysaa qaraxa
ibraahim xasan daanduray aad ayaad umahadsan tahay sida aada sheegtaba qaraxyo ismidaamina oo aada u xoogan islamarkaana jigtooda meelo kala duwan oo caasimada ah laga maqlay ayaa ka dhacay wasaaradda waxbarashada hidaha ee tacliinta sare ee soomaaliya xarunteeda ku taalla laamiyaraha soobe degmada hodan ka tirsan qaraxyadu waxay sababeen khasaare xoog leh dad fara badan ayaa lagu waramayaa inay ku dhaawacmeen kuwo kalena ay ku dhinteen ciidamada booliiska ayaa waxaa ilaa iyo hadda aysan faahfaahin rasmia aysan ka bixin laakiin warar la helayo waxay tilmaamayaan in dad ay ku dhaawacmeen kuwo kalena ay ku dhinteen bar whatsapp group ah oo saxaafadda iyo booliisku ay ku kala warqaataan ayaa taliyaha afhayeenka ciidamada booliiska soomaaliya saadiq doodisha waxa uu ku sheegay in uu dul taagan yahay meydka allaha u naxariistee sida uu sheegay maxamed ciise koonaa oo ahaa wariye caan ahaa oo ka shaqeynaya magaalada muqdisho warbaahin kala duwanna kasoo shaqeeyey markii ugu dambeysana la shaqeynaya telefishon maxaliya oo lagu magacaabo m twenty four sidoo kale qaraxaasi waxaa ku dhaawacmay inkastoo aan dhaawiciisu aan u malaynayo ama uu fudud yahay wariye cabdulqaadir cabdulle oo okay ah oo ka shaqeeya idaacadda v o a da muqdisho uga warama dad fara badan ayaa dhintay dhaawacyo kala duwan iyo maydad ayaa la geeyay cisbitaalada muqdisho laakiin si rasmi ah khasaaraha inta uu la eg yahay ibraahim daandure faahfaahin dheeraada kaama siin karo waa gartay aan la hadlay isagoo cabdiqaadir aan la hadlay isagoo ku sugan cisbitaalka madiina waxa uu iga sheegay inuu dhaawac qabo balse xaaladiisu ay yasiran tahay
waxaana ugu baraynaa caafimaad buuxa wariyaha muqdisho cabdiqaadir okay qaraxaasi waxaa sida aad ii sheegaysa ka muuqato in dad badan ay ku dhaawacmeen dhimashana ay jirto qarax nuuce u ahaa ma baabuur u ahaa ma qofaa isqarxiyey
waa gartay qaraxyadu waxay ahaayeen ismiidaamin dadka qaar warar kala duwan ayaa soo baxaya dadka qaar waxay leeyihiin gawaari ayaa loo adeegsaday kuwo kalena warar kala duwan ayay sheegayaan laakiin boolisku weli kama hadlen laakiin qaraxyadu waxay ahaayeen ismiidaamin waxaana lagu qaaday wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare dhismaheeda ku yaala isgoyska soobe ee laamiyaraha soobe halka lagu magacaabo khasaarahana halka ugu badan oo halkaas ayuu ka dhashay ibraahinow waxaa og tahay soobe waxa ay ku astaysan tahay goob murugo oo ay dad fara badan ku dhinteen afar iyo tobankii octoobar sanadkii laba kun toban iyo toddobadii oo gaari weyn oo xamuula uu horey halkaasi ugu qarxay dad fara badan oo soomaaliyeedna ay ku dhinteen qaraxan waa qarax labaad oo halkaasi ka dhacay goobtu waa goob saxmad badan goobo waxbarasho goobo dadku ay ka shaqaystaan iyo suuqyo suuqyo ayaa ku yaala waa goob mashquulka gawaarida iyo bajaajyada halkaasi mare ay aada u badan tahay marka haddii ay wax ka dhacaan mar kastaba khasaaraha ka dhasha aad ayay u badnaan karaan marka loo eego saxmadda halkaasi ka jirta mar walba waa gartay zobe aadan u garanayaa dhowr jeerna lafteyda mootobajaajna waa ku raacay waana ku lugeeyey hadda waa sidee marka halka qaraxu ka dhacay aagaas zobe
ciidamada ayay halkaasi weli u xiran tahay dhaqdhaqaaqa dadka iyo gaadiidka labadaba looma ogola saacadaha soo socda ayaa la filayaa booliisku inay ka hadlaan wixii halkaasi ka dhacay dowladduna ay faahfaahin dheeriya ay ka bixiso marka goobta ay wax ka dhaceen weli ciidamada ayaa ku sugan waana dhaqdhaqaaqa dadkii gaadiidkana waa laga xayiray oo hadda ma jirto cid geli karta oo ogaan karta waxaa halkaasi ka jira ama hadda ka soconaya ibrahim
waa gartay barow waxaa jiray shir muqdisho ka dhacayay weerarkan ka hor oo looga hadlayay arrimaha fikirka xagjirka shirkaasi maxaa ka soo baxay
shirkaasi maanta ayuu ka qabsoomay magaalada muqdisho madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyo wasiiro ayaa ka qeyb galay shirkaasi waxaa looga hadlayay la dagaalanka waxaa loogu yeeray argagixisada iyo fikirka xagjirka ah dowladda war ayay ka soo saartay shirkaasi waxaa lagu sheegay in sida hadalka u dhigeen xarakada al-shabaab magaca khawaarij loogu yeero sida ay dowladdu sheegeenba dowladda soomaaliyana dagaalo ayay kula jirtaa xarakada al-shabaab iyo qaar kamid a beelaha soomaalida iyo iyo ciidamada dowladda oo isgarabsanaya gobolada qaar dagaalo ayay uga jireen xarakada uga soo horjeedeen al-shabaab laakiin shirkan weyn ee maanta ka dhacay magaalada muqdisho iyo qaraxan wasaaradda waxbarashada lala beegsaday oo ay dad fara badan ku dhinteen ayaa isku soo aaday arrintan oo dadka amniga falanqeeya ay tafaasiil kala duwan ka bixinayaan arrimahan oo dhanna waxay imaanayaan xilli soomaaliya dagaal ay ku jirto dowladda madaxweyne xasan sheekhna ay sheegtay in al-shabaab dagaalna ay kala hortegayso waxaana og tahay waa qaraxii ama weerarkii labaad ee ka dhaca magaalada muqdisho horey weerar waxa uga dhacay hotel xayaad oo oo ku yaala number afar haddana waxa uu ka dhacay wasaaradda waxbarashada ee dowladda soomaaliya labada qaraxba dad fara badan ayaa ku dhintay marka muqdisho waxaad moodaa in xaalada amni maalmihii ugu dambeysaba ay ku jirtay ciidamada dowladdana waxay tilmaamayeen in feejignaan ay ku jiraan ibraahino aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa wariyaheenna nooga soo warrama magaalada muqdisho oo cabdicasiis barrow oo khadka telefonka igu warramayey dhegeystayaal weerarkaas wixii ka soo kordhana waxaan idinkula socodsiin doonaa idaacadaheenna soo socda halkani waa washington haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii salaamaha iyo hambalyada
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii aada wada sugayseen ee hambalyada iyo heesaha iyo toddobaadkan oo aan idinkugu hayno heeso aan filayo in aad aad uga heli doontaan iyo sidoo kale dhambaaladii aada noo soo dirsateen dhambaalka ugu horeeya waxaa haya ibraahim xasan daandure ibraahim dhambaalka aad hayso soo qaba dhambaalka ugu horreeya waxaa nooga yimid ayo dahabo maxamuud cali dahabo geesey iyo aabe axmed maxamed axmed sarxaan hooyo maryan maxamed daahir maryan cadey amaal axmed maxamed iyo saygeeda axmed gaas cali ugaaska iyo caruurtooda kamaal nawaal iyo sahra ikraan axmed maxamed iyo saygeeda liibaan maxamed carab iyo caruurtooda mustafa iyo israa doctor bahja axmed maxamed baajiire iyo injineer kamaal axmed maxamed iyo xaaskiisa sacadiye cumar iyo caruurtooda saana xamaada iyo raadiya injineer mustafa axmed maxamed iyo xaaskiisa zakiya baa xasan iyo wiilkooda xamada iyo injineer mukhtaar axmed maxamed iyo waxay yidhahdeen maxamed axmed maxamed amiinka iyo injineer cabdulaahi axmed maxamed waxa ay kala joogaan muqdishow nairobi bristol u k waxayna hambalyo dhalasho oo farxad la ay u dirayaan doctor cabdulmuncim axmed maxamed iyo xaaskiisa doctor firdows axmed cabdiraxmaan oo wiil uu ugu dhashay cusbitaalka soomaaliya sudanis ee magaalada muqdisho wiilkaas oo loo bixiyey axmed waxa ay leeyihiin allah ka dhigo kiisoo weynaada oo waxtara waalidkiis aamiin ayaa leenahay heesta ugu horreysa dhegeystayaashan u ciyaareyno caasha waa gunaanad codkii maxamed jaamac joof
Thank you.
maxamed jaamac joof iyo heestii gunaanad ayaan intaas uga gudbaynaa mar kale iyo dhinacii dhambaalada maryan axmed maxamed iyo maxamed cabdul xirsi xigmad loo yaqaan iyo farxiye siciid bustiile iyo daahir cumar ibraahim iyo raxma cabdi maxamed maxamed axmed jaamac iyo waxay yidhahdeen naciimo jaamac aadan mursal maxamuud cabdiraxmaan iyo xanad maxamed yuusuf iyo maryan axmed seed iyo muno daahir jaamac dhammaanna waxay kala joogaan bay dhaheen dunida dacaladeeda waxaana ay hambalyo gaarsiinayaan mubaarak siciid bustiile iyo nasre jaamac sibato oo meherkoodu uu ka qabsoomay boosaaso waxaanay leeyihiin adin horseed guri qarqaba aamin ayaan leenahay dhambaalkan tahniyadda ah waxaa diraya khadar maxamed xayi iyo abe bashiir aw cabdi mataani iyo elyaas cumar yuusuf iyo maxamed cabdi xeef iyo maxamuud cabdi guhaad iyo cabdinaasir sheekh maxamed iyo cumar maxamed aadan waxaa kaloo dhambaalkeena ku jira faarax bashiir xaashi iyo xariir bashiir xaashi iyo cabdulaahi cismaan barkhadle iyo cali aw cabdi mataani iyo muxyadiin axmed aadan farxaan xasan aw ismaaciil iyo siyaad muuse muxamed iyo dad kaloo fara badan waxaa dadkaasi ay yihiin cabdulaahi xasan waa cabdulaahi xaashi yuusuf iyo xaliimo xaashi yuusuf iyo ikraam macalin cismaan iyo canab cabdulaahi iyo ugu dambayntii xaliimo sheekh maxamed dhammaan dadkan iyagoo isku duuban baa la yidhi waxay hambaliyo aroos hawada u marinayaan faarax bashiir aw cabdi mataan iyo nimco bedri macalin oo arooskoodu uu ka dhacay degmada mula baa la yidhi ee gobolka faafan ee deegaanka soomaalida waxay leeyihiin arooskaasi allaha ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo annagu waxaanu leenahay aamiin heesta labaad noo soo qaba caasho heesta labaad ee barnaamijka dhegeystayaashaan u haynan ibraahimna waa heestii gabdhuhu axmed cali cigaal ayaa wuxuu leeyahay haddii godob aan kaa galay inaad golaha keento guddi aan u saarno safgarasha bay ahaan lahayd gurabaaska hoosiyo igadaa gilgilashada axmed cali cigaal iyo heestii gabdhuhu geedaha waxaa jira buxundhaalabaaso lugaka gulaalo gacmanabaruyeele haddaa tahay midigaare ah igudayn galgalashada waxaa jira buxundhaalabaaso lugaka gulaalo gacmanabaruyeele haddaa tahay midigaare ah igudayn galgalashada gobtan fariistaba elroobku geylamay ama aarkundaha dhigay ama goodir xarigalay geed gobtan fariistaba melroobku geylamay ama aargundaha dhigay ama goodir xarigalay geed gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeeni waxa guurka kugu diray karan maayo anigugabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeeni waxa guurka kugu diray karan maayo anigu
daraada ka jecelo anigoo garowsha leh waxaa tahay ka gudaye axdigaynu goynay gormu kula xumaaday garta ruux yaqaano gardaraada ka jecelo anigoo garowsha leh waxaa tahay ka gudaye axdigaynu goynay gormu kula xumaaday gobtan fadhiistaba bilgeel ka dheelmaday ama goray ilmaha dhigay ama geesi ku cartamay geedbuyaadi gobtan fadhiistaba bilgeel ka dheelmaday ama goray ilmaha dhigay ama geesi ku cartamay geedbuyaadi gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeeli waxa guurka kugu diray garan maayo anigu gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeeli waxa guurka kugu diray garan maayo anigu haddii godob aan ka qabay inaad golaha keento guddiyaan u saro isgalaasha weeye kurabaaska hoosiyo igadaa gilgilashada haddii godob aan ka qabay inaad golaha keento guddiyaan u saro isgalaasha weeye kurabaaska hoosiyo igadaa gilgilashada burxankayga baxaya wiil garabka jabaniyo kulihii maruudiga shimbirkii guguulaha gedyaadi burxankayga baxaya wiil garabka jabaniyo olihii maruudiga shimbirkii guguulaha gedyaadi gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeeli waxa guurka kugu jira garan maayo anigu
waa tahay heestaa gabdhuhu iyo codkii axmed caligaal ayaan intaas kaga gudbaynaa waxaa dhabaal u nogu yimid cabdinaasir maxamed iyo yunis maxamed maxamed iyo yuusuf maxamed maxamed iyo cabdulaahi maxamed maxamed cabdicayse maxamed maxamed iyo cabdulaahi macalin yuusuf iyo mustaf macalin yuusuf iyo maxamuud macalin yuusuf maxamed macalin yuusuf iyo saliimo macalin yuusuf aliza macalin yuusuf iyo taaja macalin yuusuf dhammaan reer maxamed maxamed iyo reer macalin yuusuf waxa ay taaniir dhalasha ay gaarsiinayaan cayduruus maxamed maxamed iyo maadiyo macalin yuusuf oo dhowaan gabar ay ugu dhalatay waxay yidhahdeen gobolka shabeellada hoose deegaanka cawjaba gabadhaasi oo loo bixiyey anisa cayduruus maxamed waxa ay leeyihiin allah ka dhigo tii soo weynaato waalidka dadkeeda iyo dalkeeda waxtarta aamiin ayaan leenahay
luul qaasim cabdulaahi iyo hodan qaasim cabdulaahi cumar qaasim cabdulaahi waa dhammaan ilmo qaasim cabdulaahi nuuradiin qaasim ayaa ku jira cabdulaahi iyo cabdilfataax qaasim cabdulaahi iyo cumar qaasim cabdulaahi cabdirasaaq qaasim cabdulaahi iyo cabdilcasiis qaasim cabdulaahi iyo cabdiraxmaan qaasim cabdulaahi iyo ismaaciil cali nunow iyo cabdirasaaq cali nunow iyo ibraahim nunow xuseen hooyo deeqo maxamed faarax iyo hooyo nuurto cumar sheekh iyo abe qaasim cabdulaahi dhammaan dadkani waxay tahniyad aroos hawada u dirayaan farxiya saalax cabdulaahi iyo axmed qaasim cabdulaahi oo arooskoodu ka dhacay magaalada afmadow ee gobolka jubbada hoose ducada waa dhankiina bay yidhaahdeen arooskaasi waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii loo ayo ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano heesta saddexaad ee dhegeystayaasheenna u ciyaarayno waa gaasira codkii axmed mooge liibaan
hadduu sahan go'doomo geeda doonaya gaatiyo haraad markay gabaxa noqdaan hadduu sahan go'doomo geeda doonaya gaatiyo haraad markay gabaxa noqdaan qaar meelu sii galay hadday gowracaan qaar meelu sii galay hadday gowracaan gartaakii wax garaada loo gaysan jire gartaakii wax garaada loo gaysan jire gasiray inaga gasiray inaga inaga inaga yayna kala guuraya gasiray inaga gasiray inaga inaga inaga yayna kala guuraya gudidii isdiide bashii kala dhex yaallo ee geeri iyo dhiig goostaa inay dagaalaan gudidihii isdiide bashii kala dhex yaallo ee geeri iyo dhiig goostaa inay dagaalaan egeedi kala rare urgumaar ku kala galo egeedi kala rare urgumaar ku kala galo dartaa inasan wayna loo gaysan jire dartaa inasan wayna loo gaysan jire gasiray inaga gasiray inaga inaga inaga yayna kala guuraya gasiray inaga gasiray inaga inaga inaga yayna kala guuraya aadu dhasho tiyo galab carrow geeddi loo lalabay hadduu kugu da'o gunyadu dhasho tiyo galab carrow geeddi loo lalabay geeljire haraadani hadduu beesha uu gubo geeljire haraadani hadduu beesha uu gubo gartaakii waxgaraada loo gaysan jire dartaakii waxgaraada loo gaysan jire gasiray inaga gasiray inaga inaga inaga yayna kala guuraya gasiray inaga gasiray inaga inaga inaga yayna kala guuraya
tahniyad dhalasho farxad leh waxaa diraya baa layidhi ibraahim jaceelow iyo libaan aadan xasan iyo isaaq keerow iyo maxamed keerow iyo aadan cadow iyo maxamed sokorey iyo faadime cadow iyo xuseen aflow maxamed xasan iyo najmo cabdulaahi iyo xasan aadan iyo aadan xasan aadan iyo yuusuf washington baa layidhi iyo faadimo cali aadan iyo ibraahim shaahiyow iyo aadan xasan cabdi dhammaan asxaabtani waxay tahniyad dhalasho hawada u marinayaan bare xasan guudow iyo marwadiisa qaaliga ah baa la yidhi magaceeda lama soo sheegin oo wiilugu dhashay dalka kenya gaar ahaan magaalada wajeer wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi cabdulaahi bare xasan guudow ducada waa dhankiina bay idhaahdeen soo weynow oo noqo kii kore ay kaalin qaada ayaanu leenahay waxaa dhambal unoogu yimid cali aadan maxamed iyo cabdiraxmaan shiine iyo nimcaan jaamac maxamed maxamed cali caalin iyo xaliimo ciise maxamed maxamed ciise maxamed iyo suri maxamed diiriye khadar saleebaan maxamed iyo siciid saleebaan maxamed sabaad maxamed diiriye iyo dhammaan reer maxamed diiriye oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxayna hambalyo gaarsiinayaan maxamed ibraahim iyo hindi cabdiraxmaan oo ku aqalgalay burco arooskiina aamiin ay leeyihiin tahniyaddana waxay naga soo gaartay cumar dirir cokiye waxa uu ku magac dheer yahay gentleman iyo cabdow xasan bare garile iyo yuusuf iidle cirguje baa la yidhi iyo maxamed ceele iyo qaalib dhammaan dadkani waxay kala joogaan degmada haragaala baa la yidhi ee gobolka city ee dowla degaanka soomaalida iyo dalka jabuuti waxaanay hambalyo aroos hawada u marinayaan lamaanaha iscalmade baa la yidhi ee kala ah mudane baa la yidhi maxamed cali cakaal iyo marwo faadumo qaali oo aqalgalkoodu uu ka dhacay caasimadda jabuuti gaar ahaan xaafadda balbala baa la yidhi wiil iyo caano gabar iyo caano baan nugu ducaynaynaa bay leeyihin annaguna waxaanu leenahay aamiin heesta afraad caasha noo soo qabo
haddaanu daryaalba harin iyo daawaba jirtaa rag iyo dumar baynu neel haddaanu daryaalba harin iyo daawaba jirtaa maxaa naga galay danyare haddaan dooyaba lahayn iyo dadka naga xiga maxaa naga galay danyare haddaan aduunyaba lahayn iyo dadka naga xiga daahbaa aqal laga furaa
intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa wajirida kugu soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daandure iyo caashe ibraahim aadan xaashi cuud halkaad weli nagala socotaan waa washington afar iyo tobanka urur siyaasadeed ee somalilan ayaa maanta soobaxyada taageerayaashooda ku soo bandhigay magaalada ceragaabo sida uu ku soo warramayo waryaheena khadar cakule labaatankii bishan ayaa laga bilaabay isu soo baxa madax taabashada kunka qof ee afar iyo tobanka urur siyaasadeed ay ku kormeerayaan guddiga diiwaangelinta iyo ansixinta ururada siyaasadda ee somalilan iyadoo maanta magaalada ceergaabo ee xarunta gobolka sanaag ay isu soo baxa kunka qof ee madax taabashada ah ka sameeyeen afar iyo tobanka urur siyaasadeed qaar ka mida mas-uuliyiinta ururada siyaasadda oo iyagoo jooga magaalada ceergaabo aan la xidhiidhay waxaana ka mida guddoomiyaha urur siyaasadeedka barwaaqo dr maxamed cabdi gaboose oo ugu horreyn weydiiyey sida hawshu ku socoto arrinta ururadu de waad og tahay waa qadiyad xambaarsan xaqa muwaadinku uu leeyahay in la doorto waxana doorto waa qadiyad culus oo dadweynuhuna say usoo baxeen ay muujinaysay inay dadweynuhu baahi u qabaan in dhiig cusub lagu shubo siyaasadda somalilan oo xaqkoodiina ay gutaan aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa shaqadu si wanaagsan wanaagsan bay dadweynuhu maaragtay gobol walba iyo deegaan walba ugu heelan yihiin waxaa shaqadaas waa shaqo aad iyo aad si heer saraa oo qurux badan u socota waxay muujinaysaa guddiga diiwaangelintu inay tayadiisu aada u heer sarayso oo ay xilkasnimadoodii waayo wax urura oo cabanaya ilaa hadeer maan adag shaqo walbana sidii loogu talagalay ayay u socotaa dr gabose ayaan dhinaca kala weydiiyey rajada uu ka qaba in urur siyaasadeedkiisa uu ka mid noqdo kuwa soo gudba waxaad ka garan kartaa rajadeeda ah inaan tartankan ka soo baxno dee xasiloonida naga muuqata marka anaku gobol walbaba waxaan rajaynaynaa inaan qaadano kaalinta mudnaanta koowaad mudan taa waan ku hurdnaa taa waan ku kalsoonnahay shacbiga iyo taageerayaasheedana waxaan ka codsanaynaa gobollo haray inay si mug leh sidii kuwii hore inay kaga badiyaan intii hore ay ka badiyaan oo kasii qaataan maarata koob ka qaataan tan ah kuwa soo haraya dee wixii aan qabanay hadday tahay congress hadday tahay kaararkii hadday tahay xafiisyadii hadday tahay madaxtiriska waxaasoo dhan waa la qiimeynaya marka waxaan aaminsannahay inaan qiimo weyn weyn weyn aan joogno baan isku haysanaa dhinaca kale mas-uuliyiinta urur siyaasadeedka kaah ayaan iyagana la xidhiidhay waa kan xildhibaan mustafa khayreeye oo aan weydiiyey ugu horrayn sida hawshu ay ku socoto wariye khadar aad iyo aad baan kuu salaamayaa waxaa bilaabmay madax tirsigii oo ah wuxuu tilmaamay xeer lumber fourteen ee kun kun qof laga doonayo gobol kasta waxa weeye lixdii gobol ee somaliland urur kasta laga doonayay marka marka la eego nabadgelyadu waa alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay bay mahaduu sugnaatay nabadgelyo taam ah oo si wacan shaqada uga socoto ayaan ayaanu aragnay alxamdulilahi rabbilcaalamiin ciidanka booliskuna waxa weye si wacan nabadgelyada uga shaqaynayaan goobaha ay ka dhacayaan isku soo baxyada ururadu kusoo bandhigayaan waxa weeye taageerayaashooda madaxa la tirinayo qaabka farsamona waa waxa weeye dee guddigaa wadda odayaal u ah si wacan bay wadaan ilaa iminka waxaan hadduu allaydmo walaac ku arko ama aan walaac ku sheego walaalmahayo waxaan rajaynaya inay sidaa ay u socoto insha allah wanaagga iyo nabadgelyada waxaynu ilaahay xildhibaan khayreeye ayaan dhinaca kala weydiiyey rajada ururkooda ka ah uu ka qabo inuu ka soo gudbo marxaladaha hadda lagu jiro hadaro waa dhab ururkaa wuxuu ka mid yahay ururada ordaya kuwooda ugu tunka weyn leh rajada badanna waxaa weye ummaddu u qabto yuhuunta bulshaduna aada u soo dhoweysay dareen waxa weeye aan kala hadh lahayna bulshadu ku qaabishay waxa weeye waana marka xaqada la eegeyna de waa urur miisaankiisa iyo muggiisa bulshada somaliland baa warkiisa hayso siday wax u socdaanna waxaan u aragnaa inay imika si wanaagsan wax u socdaan insha allah dee waxa weeye ururo kalaa tartamaya ururada tartamayaanu ka mid nahay laakiin boqol kiiba boqol waxaanu ilahay idamkii rajo ku qabna inaan noqono ururada soo baxa iyadoo shan gobol laga sameeyey isu soo baxa kunka qof ee madax taabashada ururada siyaasadda somalilan ayaa guddiga diiwaangelinta ururada iyo asxaabtu waxa ay sameeyeen in tirada kunka qofa ay dhimeen marka la eego magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool taasoo laga dhigay afar boqol oo qof in ururkiiba laga doonayo waa kan xildhibaan khayreeye oo aan weydiiyey sida ay arrintaasi u arkaan dee gobolka sool baa hadhay waynu ognahay waa gobolkii lixaad xaaqada marka la eego arrinka anigu ma qabo suuragalla ma aha gobolka sool waa gobolada ugu baableeshinka badan leh somalilan waa gobol miisaan weyn ku leh ururka waa gobol mas-uuliyiinta ugu sarreysa urur ka mid yihiin waa gobol xildhibaano badan oo xisbiga hadduu alla ka dhigo ku abtirsada oo dhisay oo asaasigiis ka mid ahaa waxa weeye laga soo doortay anigu waxaan ahay de xildhibaanadii gobolkaas oo laga soo doortay marka gobolka sool miisaan weyn ururka u leeyahay miisaan weyn buu qaranka u leeyahay baableeshinkiisana baableeshin la qiyaasi kara maaha waa gobolada ugu dadka badan leh waxaan filayaa in haddii loo baahdo gobolkaas sool kota kun oo muwaadin oo looga baahdo inay ka qayb qaataan waxaa weeye madax tirsigaa ururada in barqadaba la helayaan aaminsanahay marka hadduu alla ka dhiga annagoo ixtiraamayna go-aanada guddiga annagoo ixtiraamayna annagoo waxa weeye wixii hadduu alla ka dhigo ururadu afar iyo tobanka ah ee maanta tartankaas ka dhexeeyo wixii ay aqbalaan ee ay aaminsan yihiin ay ku shaqaynayaan ay guddiga ururadu kula shaqaynaysa aniga oo kalsooni ku qabna oo anagu mar walba waxaa weeye ururka iyaga iyo miisaankiisa kalsooni ku qabna u biqi mayno khadar maxamed cakule v o a hargeysa
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo jeedinaya cabduqaadir samakaab
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka aan ku bilownay dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkan ku dhawaaqday go-aano dhinaca maaliyadda ah oo ka dhan ah kooxda al-shabaab kuwaasoo ay tilmaantay in looga hortegayo lacagaha baadda ee ay ka qaataan ganacsatada dowladda ayaa sidoo kale sheegtay inay samaysay taleefanno ay wici karaan dadka ay la soo xiriiraan al-shabaab si ay uga qaataan lacago qasab ah iyadoo dadka soo wacaya aan looga baahneen inay sheegaan magacyadooda iyo goobta ay ku sugan yihiin wasiir ku-xigeenka warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala ayaa warbaahinta u faahfaahiyey go-aamada ay soo saareen
dowladda federaalka ee soomaaliya marka ay aragtay lacagaha baadda ah ee kooxaha argagixisada ah ay ka qaadanayaan ganacsatada soomaaliyeed oo ay u adeegsanayaan qaraxyada ay ku beebsadaan goobaha dadweynaha waxay maanta ku dhawaaqaysaa in ay taabagelisay hab lagula dagaalamayo lacagaha baadda ah ee argagixisada al-shabaab ay ka qaadaan dadka soomaaliyeed si gaar ah dadka soomaaliyeed ee ganacsatada ah si meesha looga saaro lacagaha sharci darrada ah ee ay xoogga ku qaataan una adeegsadaan qaraxyada dilalka handadaadda iyo waxyeelaynta dadka soomaaliyeed haddaba dowladda soomaaliyeed waxa ay ay halkan kula wadaagaysaa dadka soomaaliyeed oo ay weyddiisanaysaa in ay ka qayb qaataan sidii dowladdu ay u heli lahayd macluumaadka la xidhiidha dadka argagixisada u qaabilsan qaadista lacagahaas iyo dariiqooyinka ay lacagahaas ku qaataan waxaan haddaba dadka soomaaliyeed halkan kula wadaagaynaa qaababka aan doonayno in ay dadku xogta kula wadaagaan hay-adaha dawladda ee arrintaani ay qusayso muwaadin haddii aad hesho xogta shakhsiga qaada lacagahaas halka uu joogo taleefannada lacagaha lagu qaado akownnada bangiyada loo isticmaalo ee dadkaas dhagarqabayaasha ay isticmaalaan fadlan waxay dowladda soomaaliyeed kaa codsanaysaa in aad la soo xidhiirto telefoon lambarada kale ah eber lix hal eber afar eber afar eber soddon iyo lix habka aad ku soo gudbin karto macluumaadkan waa mid ilaalinaya xogtaada iyo ammaankaaga looma baahna inaad soo dirto magacaaga iyo halka aad joogto keliya waxaad nala wadaagi kartaa xogta aad hayso ee ku aaddan baadqaadaha argagixisada ah waxaana looga shaqaynayaa in laga jawaabo xogta aad soo gudbisay sida ugu dhaqsiyaha badan tallaabadan waxay qayb ka tahay dagaalka maaliyadeed ee dowladdu ay kula jirto khawaarijta al-shabaab
dhinaca kale shirka golaha wadatashiga qaran ee madaxda soomaaliya ayaa toddobaadkan ka furmay madaxtooyada soomaaliya ee magaalada muqdisho shirka oo uu guddoominayo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre iyo ku-xigeenkiisa saalax axmed jaamac iyo dhammaan madaxweynayaasha shanta maamul goboleed ee dalka iyo guddoomiyaha gobolka banaadir qodobada ugu muhiimsan ee diiradda lagu saarayo shirka ayaa waxaa ka mid a dagaalka ka dhanka ah al-shabaab iyo sidii maamul goboleedyada oo dhan ay uga wada qayb qaadan lahaayeen xalinta madmadow ku xeeran arrimaha shidaalka soomaaliya iyo gurmadka abaaraha haddaba shirkan wuxuu uga dhigan yahay howlgallada socda iyo dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab oo xoogiisa uu ka socdo deegaano hoostaga maamulka hirshabeelle ayaa weydiiyey axmed kaboole oo ka faalooda arrimaha ammaanka kuna sugan dalka uganda
shirku wuxuu ku soo aaday waqti xasaasi ah oo gobolada qaar ay dagaalo ku dhex marayaan al-shabaab iyo dowladda soomaaliya iyadoo dowladda soomaaliya ay garab siinayaan dadkii shacabka ahaa sidaa daraaddeed waxaan isleeyahay wuxuu uga dhigan yahay waa fursad madaxda dowladdu ay iskaga wareysan karaan iyo maamul goboleedyadu sidii ay howlgallada u miday lahaayeen ee dagaalkana loo ballaarin lahay si gobolada dhan uga bilowdo dhadhaqa taasna waxaa muhiim u ah mar kastaba madaxweynaha maamul goboleedka inuu hogaamiyo shacabka iyo sidoo kaletana howlgeliyo ciidamada gobolkaas ku sugan maadaama hadda dhadhaqaaqyadu ay yihiin dhadhaqaaqyo gobolada ka kala bilowday dowladda federaalka soomaaliya marka waxaa laga doonayaa inay qariira u samayso maamul goboleedyadu raacaan oo qayaxaysa sida ay u doonaysa inay ku gaaro himilada eh, bulshada iyo halganka socda si wada jir ahna looga guuleysto runtii caqabadaha ammaan ee dalka in badan kusoo jiray marka waa fursad ay maamul goboleedyadu dhinacaas kaga dhigi karaan siyaasadda dhexdooda ah dalkana hal wajahaad loogu yeeli lahay si dagaalada gobolada loo mideeyo culayska marka waxaa u fududaanaya in culayska gobolada hadda haysta oo kale inay ka fududaato haddii gobolada kale laga bilaabo dhaqdhaqaaqa wuxuu ka bilowda xudun gobolada jubooyinka oo kaleetay ay ka jiraan marka aada iyo aad ay runtii fursad ugu tahay in la qarameeyo kacdoonka socda ee bulsho Eh, shirka eh, waxyaabaha kale ee diiradda lagu saarayo waxaa ka mida arrimaha dhaqaalaha ama kheyraadka Eh, sidaan ognahay eh, madaxda federaalka iyo dowlad goboleedyada shirar hore oo arrimaha kheyraadka looga hadlaya ayay yeesheen ilaa iyo waagaasna ma jirin wax rasmi ah ama heshiis laga gaaray marka eh, shirkan muxuu kaga duwanaan doonaa marka ay noqoto arrimaha kheyraadka shirarkii hore Aan, waqti badanaan arrimaha shirarka ilaa shirkii london iyo howlaha soo socday oo ageeda wasiirkii batroolka waqti ee dowladii roble inuu saxiix uu uu dhacay taasna ay isku tuurtuurayeen xafiiskii ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha mar kastaba waxbaa ka dhimanay qulqulatooyin iyo shacabka soomaaliyeed oo is u cadayn heshiisyadan kheyraadka dalka la galayo oo mustaqbalkooda ku xiran ayaa jiray Eh, mar kastaba marka waxaa moodaa in procedureka ay wax ka qaldanaayeen haddase madaxweynaha soomaaliya villa iyo villa soomaaliyaba inay heshiis galeen haddana aada mooda inay xoogaa iskaga dhow yihiin sidii hore inkastoo ka shacab ahaan iyo baarlamaanka sida ay noqon doonto aan loon ogeyn uusan heshiis ahayn heshiis uu maray ee baarlamaanka federaalka soomaaliya maadaama ay tahay waxaanu hanti qaran iyo heshiis mustaqbalkiisu aada u dheer yahay marka waxaan is leeyahay waqtiyadii a soo dhawaado soomaaliya aada iyo hadda waxay u xiiseynaysaa soo saarista iyo ka- ka gungaarka shidaalka soomaaliya
kaasi waxa uu ahaa axmed kaboole oo ka faalooda arrimaha ammaanka kuna sugan dalka uganda ugu dambeyntiina saddex iyo toban ruux ayaa ku dhintay ku dhowaad konton kalena way ku dhaawacmeen kadib markii maleeshiya ka tirsan kooxda al-shabaab ay toddobaadkan weerar ku qaadeen hoteelka tawakal ee magaalada kismaayo weerarka ayaa ku bilowday qarax uu geystay qof ismiidaamiyey kadibna maleeshiyaad hubaysan ayaa galay hoteelka al-shabaab ayaana sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi wasiirka amniga jubbaland yuusuf xuseen dhuumaal oo v o a la hadlay ayaa u faahfaahiyey weerarka iyo khasaarihii uu geystay isagoo u waramay wariyaheenna aadan maxamed salaad waxay geysteen waxyeello oo maaragtay dadka shacabka ay u geysteen meesha iskuul baa ku yaallo u dhow marka ardadii ardayda iyadoo maaragtay soo dareertay ayuu isqarxiyey dad eh, shacab oo hoteelka joogay iyo ardaydii laftooda bannaanka maraysayba waxbaa ku gaaray adugu dhimashada rasmiga ah waa sagaal qof oon ayaga ku jirin afartoodii aan ku jirin afartooda markii lagu darana waa saddex iyo toban qof dhaawaca ayaa badan dhaawaca waa afartan iyo toddoba qof waaye dadkii dhintay waa waa intooda badnayd waa la aasay dadka dhaawacana waxaa lagu dabiibayaa isbitaalka barnaamijkina waa lasoo afjaray waa tahay wasiir sagaalka qof ee aad sheegtay ee dhintay ma dad shacabba mise ciidamada qudhadu waa ku jiraan ciidamada laftooda way ku jiraan dad shacaba iyo ciidamada laakiin shacabkaa badan
guud ahaanba dhegaystayaal barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaaba tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
waa tahay eh, dhinacii muusiga ayaan markana jallaacaynaa waxaan idiin soo qabanayaa dab haddaan dab markaan ku joogsado waxaa qaadaya fanaanka cabdulaahi shariif baastow
markaan ku joogsadaan damqadaan dad markuu i qaadaan ka durkaan dala markay i gaadhaan dulqaada dad markaan ku joogsadaan damqadaan dad markuu i qaadaan ka durkaan dala markay i gaadhaan dulqaada marka jidaysaan dhabarkada noqoni hadal madayse madheedaan oo idaabtaan daba ordaan dala marka jidaysaan dhabarkada kadib kufiisan mahaye derbiga waa iska jiraya ani kadib kufiisan mahaye derbiga waa iska jiraya ani dariiqan mar irahdaba dutunno dafiyadiyo dugobabubo ano waabanay ka daraya dariiqan mar irahdaba dutunno dafiyadiyo dugobabubo ano waabanay ka daraya dadkana dushada baqdaya oo dhaqan jaceylka hadaya oo daawali idaydaya oo bartay baqdaya oo dadkana dushada baqdaya oo dhaqan jaceylka hadaya oo daawali idaydaya oo bartay baqdaya oo
heestaasi dab markaan ku joogsada uu qaadaya cabdulaahi shariif baasto waxaa ugu dambeysay idaacaddan galabta iyo wararka v o a waxaan idiin soo jeedinaya aniga ibraahim xasan daandure intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
dushada barshaya oo dhaqan jaceylka hadaya oo